إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa weerar cagmarin ah oo habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xidhada hiil weyne oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro ka fuliyey gobollada baay jubbooyinka iyo shabeellaha hoose toddoba iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada ugandha ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar lagula beegsaday qaybo ka mid ah shabeellaha hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ay ka fulisay deegaanka shalaambood ku dishay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka mid ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa ka hadlay halista tahriibka dadka ku dhaqan qaar ka mid ah tuulooyin hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa ka faa'iidaystay kaalmad dawo iyo baaritaanno ah oo ay ka heleen mujaahidiinta al-shabaab wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowlad diini ah u qabatay ducadda ka howlgasha gobolka warka dibadda ku dhowaad shan ruux oo yahuud ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar lagula beegsaday daanta galbeed ee ku jirta gumaysiga yahuudda إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة haatanna ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa weerar cagmarin ah oo habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xidhada hiil weyne oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar qorshaysan waxa ay ku qaadeen xidhada hiilweyne oo ku taalla inta u dhexaysa degmada balcad iyo magaalada muqdisho weerarka oo ahaa mid seher sare loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu beegsaday fariisin ciidamada maamulka hirshabeelle ay ku leeyihiin xidhada hiilweyne dhawaqa rasaasta iyo madaafiicda labada dhinac isweydaarsanayeen ayaa laga maqliyay gudaha xidhada iyo nawaaxigeeda weerarkan oo socday in muddo ah ayaa waxaa u suura gashay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ay kala eryaan askartii maamulka hirshabeelle ee ku sugnaa gudaha xerada hiilweyne kuwaas oo intii ka badbaaday rasaasta ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay u baxsadeen dhanka iyo magaalada muqdisho weerarkan ayaa inta la xaqiijiyey waxaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dileen laba askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka hirshabeelle ee ku sugnaa gudaha xerada hiilweyne iyadoona sidoo kale ay u suura gashay inay ku soo furtaan laba qori oo nooca a k afartan iyo toddobada ah dhanka kale waxaa lasoo warinayaa in qarax xoogan uu ka dhacay gudaha xerada hiilweyne kadib markii ay kusoo laabteen qaar ka mid ah askartii ka firxatay xerada qaraxa ayaana waxaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay hal askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka hirshabeelle ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro ka fuliyey gobolada baay jubbooyinka iyo shabeellaha hoose faahfaahin ku aadan warkaas waxaa inoo soo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan maayanfuulka ee duleedka magaalada baydhabo faahfaahin dheeriyah ilaa hadda kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamadii halkaa lagu weeraray sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal ku qaaday degmada qansax dheere ee gobolka baay waxaana ay la wareegeen saldhigga degmada iyagoona halkaa ku gubay jubbooyinka waxay xalay ciidamada mujaahidiintu dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka cabdulabiroole oo dhaca duleedka magaalada kismaayo sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen deegaanka baarka oo dhaca asna duleedka magaalada kismaayo gobolka shabeellada hoose waxay xalay mujaahidiintu dagaal ku qaadeen ciidamada ugandha ee ku sugan degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose faahfaahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha ciidamada ugandha ka soo gaaray weerarka lagula beegsaday degmada janaale toddoba iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada uganda ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar lagula beegsaday qaybo ka mid ah shabeellaha hoose warkaas iyo kuwo kaleba waxaa inoo hayo maxamed cali aadan maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose ayaa fuliyey weeraro isugu jira duqeyn iyo kuwa toos ah kuwaasoo lala beegsaday ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka weerarka koowaad oo ahaa mid duqeyn ah ayaa lala bartilmaameedsaday xire ay ciidamada uganda ku leeyihiin deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo la gaarsiiyey ciidamada uganda lix iyo toban madfac ayay maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen xerada askarta uganda ee deegaanka buulamareer inta la xaqiijiyey laba askari oo ka tirsan ciidamadii ugandhiiska ahaa ee ku sugnaa saldhigga iyo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo markaa joogay xerada ayaa halkaas ku dhintay waxaana ku dhaawacmay shan iyo toban kale diyaarad helikobtar ah ayaa kusoo degatay xerada la duqeeyey taasoo daabushay meydadka iyo dhaawacyada ciidamada uganda ee lala beegsaday duqeynta isla gobolka shabeellaha hoose maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala halkaas ayaa dagaal toos ah ku qaaday bar kontarool oo ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose laba askari oo ka tirsan ciidankii ku sugnaa barta kontarool ayaa halkaasi lagu dilay halka lagu dhaawacay saddex askari oo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale weerarkan ku gubay mooto ay lahaayeen askarta lala beegsaday weerarka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale weerar qarax ah la beegsatay isbaare ay ciidamada dowladda federaalka dhigteen deegaanka shalaambood oo isana dhaca gobolka shabeellaha hoose qaraxan ayaa waxaa lagu dilay saddex askari oo ka mid ahaa ciidankii ku sugnaa isbaarada waxaana lagu dhaawacay mid kale iyadoona lagu burburiyey mooto ay lahaayeen askarta lala beegsaday weerarka qaraxa ah howlgalladan ayaa kusoo aadaya iyadoo saddex askari oo ka tirsan ciidamada kenya lagu dilay laba weerar oo jidgal ah kuwaasoo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula beegsadeen meel u dhow degmada raamo ee hoostagta gobolka mandheera iyadoona ciidamada mujaahidiinta ay weeraradaas kusoo furteen hub iyo agabyo milatari labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ka fuliyey gudaha kenya iyo qeybo ka mida gobolada dalka waxaana weeraradaas khasaarooyin lixaad leh lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalka iyo kuwa soomaalida ah ee la safan shisheeyaha dadka ku dhaqan qaar ka mid ah tuulooyin hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa ka faa'iidaystay kaalmo dawo iyo baaritaano ah oo ay ka heleen mujaahidiinta al-shabaab tafaasiil ku aadan warkaas waxaa inoo soo jeedinaya maxamed daahir calasow dad danyar ah oo isugu jiray rag iyo dumar kuna nool tuulooyin hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa ka faa'iidaystay kaalmooyin isugu jiray daawooyin iyo baaritaano ay u sameeyeen dhakhaatiir ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab dadka oo xanuuno kala duwan sheegtay ayaa marka la baara kadib waxaa la siinayay dawooyin iyo talo caafimaad qaar ka mid a dadweynaha kaalmada helay waxa ay warbaahinta islaamiga ah u sheegeen inaysan weligood arkin dad kala hadla dhibaatooyinka haysta islamarkaana siiya dawooyin iyo baaritaano lacag la-aan ah waxa ay sheegeen meelaha mujaahidiintu ay tageen inaysan ka jirin goobo caafimaad dadkuna ay u baahnaayeen kaalmada lala soo gaaray usmaan cabdiyaa layidhaah saakay iyo shalay maayo doraad daawo aada u qaymo badanaa naloo naloo qaybiyey meesha wax farmashiya ma lahayn wax daawoa ma lahayn meel iska go-doonahay ahayd waxaana soo gaarsiiyey ciidamada xaraga al-shabaab kolan noo keentay oo iyaga ka horreeyay weli sidaan tuulada aan u dhigan anagu ma arag markay noo yimaadeenna way nagu bilaabeen ilaa iyo hadda wixii bukaanahay iyo wixii kayoobay intaba waa la baari hayaa waa ku socotaa daawooyin waa laysiiyey aniga silisaa layga baara baar ahaantayda daawadeedana waa laysiiyey alxamdulilah hadda waan haystaa gacanta ku hayaa maasha allah ilaahay cadowgoodan jibiyaan lah tariifka ugu horreeya farmasho iyo waxba malihin annaga waa tariifka ugu horreeya farxiyo guusha deedaanka qabno daawo baa laysiiyey si wanaagsan baan u aragnaa daawadan daawo ka horeysa ma aanaan qaadan farmashi nooma furna daawadayna siiya waa ku mahadsan yihiin anaga caafimaad allah nagu siiya ayagaa cadowgodana allah siiye si kastaba ha aatee xarakada shabaabulmujaahidiin oo howlgallo kala duwan ka fulinaysa gobolada dhexe ayaa gudaha u gashay degmada matabaan halkaasoo ay isaga carareen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug waxaana mujaahidiinta al-shabaab durbadii bilaabeen in goobaha ay gaareen ay ka qabtaan adeegyo caafimaad oo ay u baahan yihiin bulshada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowlad diini ah u qabatay ducaadda ka howlgasha gobolka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa inoo eegaya maxamed amiin dowradan diiniga ah oo socotay muddo shan maalin ah ayaa waxaa loo qabtay ducaadda gobolka shabeellada hoose ducaadda ayaa waxa ay ku qaateen dowradani duruus kala duwan oo muhiim ah munaasabadii dowrada lagu soo xirayay ayaa waxaa kasoo qaybgalay culimo iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay sheekh cabdulilaah oo ka mid ah culimada diinta islaamka waxaana uu si aad ah ula dardaarmay ducaadii dowrada loo soo gebagabeeyey walaala waxaan u sheegi lahaa waa raggi wax sheegi jiray iyago raggi wax loo sheegi lahaa maaha laakiin waxaan xusuusinaynaa horta inay waxay hayaan ay ummaddan u hayaan wixii ummaddan loo qabto wixii ugu fiicnaa inuu yahay ummadda ilaahayd in lagu xidho ilaahay maarata inay waxidaan cibaadada isaga u badhaxtiraan xaaraanta iska ilaaliyaan xalaasha ku dhaqmaan dhaqan fiiqan iyo akhlaaq fiiqan laga helo ummadda ummadda ay ku booriyaan cadowgeeda inay iska dhiciso ummadda ay kala garato yaa cadowgeeda yaa sadiiqeeda ay kala barato raggana hawsha hayaan taas weeye marka hawsha ayad waxay u baahan tahay ikhlaas lillaah inay ka noqoto qofka ayay u baahan tahay isla markaa dariiqadii nebigu mutaabacadii nebigana meesha inaan laga waayin weeye siduu nebigu dadka sala allahu calayh wasalam dad dacwada u gaadhsiin jiray markuu dadka gaadhsiinayo ma ninka kan oo maaragtay si cunuf iyo dadku ay ka didaan buu ahaa haasha ma ahayn nebigu wuxuu ahaa nin dabicsan rifq iyo liin iyo tawaaduc ayay dacwadiisu ku socotay nebigu cadowga ayuu ku adkaaya gaalada intaasi kadib qaar ka mid ah ducaadii dowrada loo soo xiray ayaa iyaguna dhankooda ka warbixiyey duruustii ay dowrada ku qaateen waxyaalihii aan meeshan ka faa'iidaysanay waxaa ka mid ahaa ashucuur bilmas-uuliya maadaama ducaad ilallaah aan nahay shaqadiina loo wakiishay ummadda inaan gaarsiino risaalada raxmaanka aana la dareensiiyey horena u aqaanay culummada ay noo siyaadiyeen fanniga waxyaalaan ka fahmay wax ka mid ahaa kayfiyada qofka wax u sheegay qaabkee qofka wax ugu sheegaysaa sidee u maraysaa fan maxaad maxaa adeegsanaysaa jazakum allahu khayran waxaa kaloo ka mid ahaa funuunta aan qaadanay fanniga turuqu tadriis qaabka dadka wax loo baro haddii ahaan lahayn dadka yarkaa kitaab laba baab inta badan ka kooban oo ilaa iyo dhowr faqra ay hoos imaanayseen ahayd turuqu tadriis maxaa la yidhahdaa tacriiftiisa maxay tahay maxaa intuu ku baxaa asaas u ah sidaa marka waxaan loogu kala qaaday macallimiinta macallinka naajixa ah oo waxbarashadiisa ay naajixa tahay iyo midkaan naajixa ahayn aan loogu kala baray jazakum allahu khayr macallimiinta inoo qoraysa ilahina أجر بدها كسيو الله نوحا كبرنا عز وجل إنه إيجانا ميزامك حسناتك وكبو gunaanadkii dowrada waxaa munaasabada hadalka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan isagoona ducaadii dowrada loo soo xiray usoo jeediyey qodobo dhowr ah oo in ay dacwadu jirto lagu qiimeeyo waxaan rabaa insha allah tacaala qodobo dhowr ah oo lagu qiimeeyo dacwada inay jirto idinkana aad rabo inaad ka dhigataan manhaj iyo waddo oo isku qiimaysaan waa laga maarmaan degmooyin aad ka imaateen tuulooyina qaarkood uu ka yimi wax badanaa la soo qaban jiray wax badanna way qabsoomeen wax badanna way noo dhiman yihiin marka qiimeen qofka muxuu ka duulaa khudo waa la idin sharaxay oo manhaj ha ka dhiganaysaan oo diyaarsan walaalaha waa idin sharaxeen jazaakum allahu khayran waa laidinku akhrinayay ninkii aan fahmaynin maanta waa fahmay si fiican u fahmay macaayiirta marka dacwada naajixa ah lagu qiimeeyo aan rabnaa inaan insha allah taala wax yar inaan ka tilmaanno markaa magaalo imaato waxyaalaha dacwada lagu qiimeeyo waxaa kow ka mid ah xijaabka sharciga dumarka inay xijaaban yihiin waxyaalaha lagu qiimaya ka mid yihiin waxaa ka mid ah ummadda garka inay sii daayaan oo sunnadii maxamed sal ly slam ay nooleeyaan sidoo kale qodobadii uu waaligu sheegay ayaa waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah waxyaalaha lagu qiimeeyo libaaska islaamiga ah inuu muuqdo dhallinyaradeen maanta ama jiilka soo koraayey libaaskii waa ka dhumay rag gabdho iyo wiilalba waa ka dhumay maanta kan wiilka ah wuxuu qaadanayaa wax cawradihiisa bannaanka soo dhigaayo dadka dadka ka dhaadhicin lahaa idinka waaye oo u sheegaya diiniyan u sharxi lahaa libaaska islaamiga u sharxi lahaa idinka waaye dadka marka waxyaalaha lagu qiimeeya waxaa weyaan magaaladaas inay dacwo ka jirto libaaska islaamiga inuu ka dhaqan galo sunnada nabi maxamed sal slam in nooleeyo isbaalka waxa weyaan in maxa weyaan dadka loo sheego inay xaaraam tahay waxa weyaan dembina waxa weyan qofka ku kasbanaya waxaa ka mid ah waxyaalaha dacwada lagu qiimeeya naajixa ah istiqbaalu nnaasi bitalabi alcilmi wa istifaadati alculamaa dadka inay soo qaabilaan ay soo raadsadaan maraakista ammaanada iyo sharafna waxaa noogu filan aayadda qur-aanka ee culamada akhrinaysa waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin intaasaa ammaan idinkugu filan dowraadka diiniga ah ayaa waxay si dardar leh uga socdaan wilaayaadka islaamiga ah waxaana bulshada laga wacyigeliyaa hadba meesha ay ka liidato mid ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa ka hadlay halista tahriibka faahfaahin ku aadan qodobkaas waxaa inoo soo jeedinaya maxamed ciise barnaamijka diiradda jimcaha ayaa waxaa maanta looga hadlay tahriibka iyo halistiisa sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka qayb galay barnaamijka ayaa sheegay in dadka muslimiinta aysan u banaanayn in ay u hayaamaan dhulalka shisheeyaha wuxuuna sheegay in muslimiinta dhaqankooda uusan ahaan jirin waxa maanta socda taabadelkeedana yurubta ay u tegi jireen iyagoo diinta islaamka fidinaya oo hubkooda wata isagoo tusaale usoo qaatay saxaabi ka mid ah saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa loo aadi jiroo kaliya markii nabiga la su-aala sala allahu slam lima la yidhi laa taraa naaraahuma awr labadooda deb isma arkaan labadaa degaan labadooda deb isma arkaan xadiidka jariir bni cabdilaahi ayaa ragga wariyaha ka mid ah dhowr sanaduu leeyahe jariira ka wariyay nabiga sala allahu alay wasalam waana xadiis saxiixa oo ragga qaar ay saxiixiyeen waxa labada deb waxay isku arki karaan adoo u duushay sida ribcayo bni camar radi allahu canhu marka uu faaris u tegey maxaa idinkeena wari macaloosha idinka miran sheekha ayaa sii faahfaahiyey nooca ay tahay jawaabtii uu saxaabiga bixiyey rustum ninka dhahay markaasuu yidhi allahu btacahanaa linukhrija annaasa min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad saan uga baxono dadka addoommahay addoommo u yihiin kuwa lafacahay addoommo u yihiin asay arbaab moodayaan wa min diiqi dunya adduunyada ciriirkeeda aan ka bixno wamin ilaa saacati dunya walaakhira adduunya aakhiraba dad ufuqooda iyo meeshay wax ka eegayaan ay ballaarantaha inay noqdaan oo adduunyo cariiriya kaliya aan fiirino garabkana laagtiisaan ku dhammayn wa min jawri aladyaani ilaa cadl islaami diimaha aan islaamka ahayn eexdooda iyo qalloocooda iyo dulmigooda aan ka saarno islaamka cadligiisa aan u saarno sidaasaa marka loogu tegi jiray haddii labadooda deb is arkaysaas isku arkaan si kale iskuma arkaan sheekh nuur ayaa sheegay in shisheeyaha ay doonayaan in muslimiinta u qaxaan hadafkoodana uu yahay inay ku shubaan mabaadi'dooda carruurtoodana kala wareegaan wuxuuna sheegay in arrintaasi ay halis weyn ku tahay qofka iyo aakhiradiisa ugu dambayntii wuxuu soo jeediyey xalka arrintaas wuxuuna yidhi waxay raxmaan haddaad barato wuxuu kuu kala sheegaa waxa saxda iyo wax qaladka adduunyada inay tahay wax liita oo lacib iyo lahib ay tahay wuu sheegaa hadii in aakhira wadan wamaa hadihi lxayaatu dunya ilaa lahun walacib wa ina daara alaakhirata lahay alxayawaan markaasaad waxaad u xiisaysaa in fii sabiililah in lagugu dilo aad haddaba janno gasho baynamaa cilmiga shayaadiinta yuneska ay u shuhayso haddii lagu baro yurub iyo america aad u xiisee meelahan kale waxaa laga sheegay ammaanku uma tirsana waxaad leedaha alla manaan degi lahaa san francisco manaan degi lahaad ku haysaa ilaantii lagugu celceliyay qur-aanna goormaa kuugu dambaysa wax badan ismoogeen fataala calayhim alamadu faqasad quluubuhum wa kathiiru minhum faasiquun in badan qur-aanka ismoogedeen qalbigiyaa qalalay shaydana ku ukumeeyey wa kathiiru minhum faasiquun fisqigaad lasoo baxda marka tallaabtaad qaadaba fisqi iyo alla ka fogaan waay taas marka waxaa waaye xalkeedu kitaabka iyo sunnada inaan iya barana ku camalfalna waay dadka u tahriiba wadamada reer galbeedka ayaa haatan wajahaya culaysyo badan iyadoo qaar badan xoog loogu qaatay carruurtooda halka warkaasi aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina ku dhowaad shan ruux oo yahuud ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar lagula beegsaday daanta galbeed ee ku jirta gumaysiga yahuudda faahfaahinta qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya haashim cabdinaasir maamulka isbitaalka bilinios ee ay leeyihiin yuhuudda ayaa shaaciyey in mid ka mid a yuhuudda xoogga lagu degaameeyey oo ku dhintay weerar ka dhacay meel u dhow magaalada naabolis ee dhulka falastiin ruux hubaysan oo falastiini ah ayaa risaas ku faray saddex ruux oo yuhuud ah waxaana dhammaantood soo gaareen dhaawacyo kuwaas oo mid ka mid ah oo dhaawacii ugu dambayn u geeriyooday qolyaha gurmadka degdega ah ee yuhuudda ayaa sheegay in markii ay goobta tageen ay ku arkeen saddex ruux oo dhaawacyo qaba oo mid ka mid a ay aad xaaladiisa u liidato ugu dambaynna markii isbitaalka loo qaaday geeriyooday muslimiinta reer falastiin ayaa maalmihii lasoo dhaafay qaadayay weerare ay ku beegsanayaan yuhuudda xoogga lagu degaameeyey halkaas waxaana weeraradaas khasaare lagu gaarsiiyey askarta yuhuudda warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ee alfurqaan intaas ayuu ku dhan yahay